بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد تاريخه هو بشهر رمضان والصدح أه سنة كن أفر بقول إلى واتني شنتي هجري وحنا لكن قبل الله بإذن الله تبارك وتعالى manduumo magaceeda la yidhaahdo addurat almudiya fii caqdi alfirqati almardiya oo iska leeyahay moxamed ibn axmed assafarini waa kitaab ku saabsan fanniga caqiidada siduu sheekhuba sheegi doono maadaama bisha ramadaan ay u badan tahay dad badanoon masaajida aqoonin inay yimaadaan ayaa waxaa muhim noqotay ama muhim ah in qodobka diinta asaaska u ah oo tawxiidka ah bal dadka wax looga sheego hadda ka hor ramadaanadii hore sidaasoo kaleetaan rasaa'il ama kutub tawxiidka ku saabsan ayaa bifadli illaahi tabaaraka wa tacala ayaan akhrinay haddana waxaan rajaynaynaa bitawfiiqi illaahi wa icaanatihi in kitaabkan aan bishan ramadaan ku dhammayno insha allahu tacaala kitaabku waa kitaab risaale iska waa mukhtasar baa la dhihi karaa ama waa muujaz way iska gaaban tahay oo waa laba waa laba boqol iyo toban beytwa magaceeduna waa ta aan soo horumarinay mualifka iska leh magaciisa waxaa la yidhahdaa moxamed ibnu axmed ibnu salim ibnu sulaymaan assafarini annaabulisi waxaa lagu muransan yahay madhabka uu u nisba sheeganayay kutubta qaarkood waxay qoraysaa inuu xambali ahaa oo madhabka yani axmed alimaam axmed ibnu xambal inuu ahaa culimada u nisba sheegata kutubta qaarkoodna waxay qorayaan inuu ahaa shaaficiyu lmadhab oo sida maalan sharxulqaamuuska ku qoran arday ardadiisii ka mid oo la yidhaahdo moxamed murtada alxanafi wuxuu leeyahay kaana mufti shaaficiyati fii dimishq shaaficiyada muftigooduu ahaa meesha la yidhahdo dimishq oo macnaha wax wey suuriya marka madhabkiisa ma shaafici buu ahaa ma xambali buu ahaa hadal baa ka taagan iyo yani muran safarin tuulo la yidhahdo ku dhashay waana middan loo nisbaynayo wey assafarini safarintaasi waa degmo ka mid a degmooyinka magaalada la yidhahdo nabolis nabolisna waxay ku taallaa falastiin urdun iyo falastiin xuduudooda ayay macnaha wax way ku taallaa horaanna saamara loo odhan jiray saamara baa horaan loo dhihi jiray kadibna nabolis baa loo bixiyey marka asalkii stiini waxa uu dhashay kun hal boqol iyo afar iyo tobankii yacni qarnigii labiyo tobnaad bilowgiisi ayuu dhashay kadibna dimashik ayuu soo aaday siday culimmaduba samayn jireen oo cilmibu usoo doontay alrixla ilaa talabi alcilmi mashhuur ahayd oo qur-aankuna uu asalkeeda tilmaamay rixladii nebiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam uu khadir ku aaday rixladaasaa asal u ah waana dhaqan lagu yaqaanay salafka ridwaanullahi calayhim iyo culimmada markuu ruuxu dhulkaa uu joogo culimmada joogta cilmiga kaga qaato wuu ka tegi jiro oo meel kaleu aadi jiro cilmi uu doonan jiray macnaha marka dimashik buu yimid meeshaas culimo badan buu kula kulmay oo funuun kala gedisan uu ka qaatay kadibna beledkiisii buu dib ugu noqday oo falastiin ah halkaas ayuu degay meeshaas ayuuna ku dhintay ilaahay subxana wa tacala ha u naxariisto waxa uu dhintay kun iyo hal boqol iyo siddeed iyo toban markii taarikhda hijrigu ahayd yacni isla qarnigii labiyo tobnaad ayuu dhintay sheekha iskale kitaabka marka kitaabka isaga ayaa loo nisbeeya waxaa la yidhaahdaa addurat almudiya fii caqdi alfirqati almardiya isagaa ku magacaabay waa magaca saxda isagu u bixiyo waxay caan ku tahay oo loo yaqaana atu safariniya nisbatun ila safarini ama safarin isagii baa loo nisbaynayaa macnaha waxa way mu'alifkii kitaabka iska lahaa kitaabka ta'liifkiisa waxaa sabab u ahaa sida uu sheegayo lawaamicul anwaarka uu ku sheegayo isaga laftiisa sheekh kitaabka iska leh nin culimmada reer najdi ka mid ah ayaa waraaq u soo diray uu kaga cod fanniga tawxiidka inuu ka sameeyo manduumo ka sameeyo anigoo aada u mashquulsan bay waraaqdaasi soo gaadhay buu yidhi haddana bitawfiiqi illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa ka dhashay nadmigan nadmi dhashay codsi ee culimmada nin ka mid uu ka codsaday ayay sababtiisu ahayd oo uu ku alifay macnaha markuu alifay kadib isagaa sharxay shuruux fara badan bay leedahay yuu nadmigana leeyahay shuruux iyo mukhtasaraad intaba waa leeyahay yacni shuruux la sharxay oo culimmadu sharxeen oo lagu furfuray iyo shuruuxdaas culimo ikhtisaar ku sameeyey oo gaabiyeyna waa jiraan laakiin waxaa sharxay oo sharxa ugu fiican sharxay isaga mualifka maxayl ruuxa hadalkiisa cad in la cadeeyo cid cadhaysa isagaa ugu roon ilan isagaa garanaya maqsuudkuu ka leeyahay iyo dantuu ka leeyahay iyo wuxuu ku sharxay kitaab uu ku magacaabay magacaabay lawaamicu alanwaar albahiya wa sawaatic alasraar alathariya lisharxi durati almudiya fi caqdi alfirqati almardiya kitaabkaas uu ku sharxay waa dhowr mujalad ma garanayo ma saddex buu ahaa mise labuu ahaa mar aan riyaad degay baan waxaan ku arkay maktabatu rushdi maktabada la yidhahdo ayaan ku arkay waa sharaxa ugu dheer ee macnaha taqriiban la sharxay sharaxaas mu'aakhadaad buu leeyahay waxyaala lagu mulaaxadeeyey ama lagu qabsaday baa jira mu'alifka isla manduumada lafteeda waan sheegi doonaa iyaduna mu'aakhadaad bay leedahay waxyaalo lagu qabsaday marka sharaxaasaa ugu ron oo ugu weyn macnaha waxaa ka mid a sharaxa shuraaxda la sharxay alkawaakib adduriya sharxu durati almudiya oo uu leeyahay moxamed ibn cabdilcasiis ibnu maanic waa hal mujalad oo mukhtasar ah kaas aan hadda macnaha waxbay agtayda yaallo wey waxaa ka mid a xaashiyatu durati almudiya oo uu leeyahay asheekh cabdiraxmaan ibnu lqasim cabdiraxmaan ibnu qaasim uu isagana leeyahay iyadana waa xaashiyadan hadda gacantayda ku jirteen hayo waxaa ka mid a sharax hal mujalad ah oo uu sharxay asheekh ibnu cutaymin moxamed ibnu saalixin alcuthaymiin oo iyadana sharxu asafariniya la yidhahda sharxu safariniya magacaasa la yidhahdaa asalkeeduna ma ahayn sharax uu sheekhu u qastay oo kitaab ahaan ula qastay ma ahayn sheekhu wuu duubay cajalad ahaan buu u duubay duruus ahaan buu u bixiyey cajaladihii baa marka laga tafriiqiyey cajaladihii baa la qoray asalkaa sharxu saasuu ahaa ilaa soddon iyo kow cajal inay ahayd baan u malaynaya markaasaa la qoray sidaas daraaddeed waad ka garan kartaa hadalku markuu yacni hadal la jeedinayay iyo markuu qoraal loo qastaya yacni qaabku isu saaran yahay taraakiibtiisu isu saaran tahay baabaad ka fahmaysaaba marka asalkiisu ashriduu ahaa waa sharax isaguna aada u qiimo badan way runtii sharaxa sheekh ibn cuthaymiin caleyh raxmatullah siduu caankaba ku yahay yacni waxaway shuruuxdiisa iyo mu'alafaadkiisa macnaha ayib mukhtasaraad fara badanna waa leeyahay kitaabka sheekhuu alifay kutub kaleo fara badanna wuu alifay ilaa waxay gaadhsiiyeen culimmadu soddon bay ku dhoweeyeen kutubta uu alifayay hadda macnaha la garanayo kitaabku marka saan horeyba u sheegnay fanniga uu ku saabsan yahay waa fanniga tawxiidka khaasatan fanniga tawxiidka iyo caqiidada hadal badan baa galay oo falsafo iyo cilmulkalaam iyo wax badan baa dib dambe laga soo geliyey ujeeddada isaga iyo qasadka uu sheekhu leeyahy waxa weeye caqiidadii kitaabka iyo sunnada iyo salafka inuu ku caddeeyuu doonaya ma aha caqiidatu aljahmiya iyo caqiidatu almuctasila iyo caqiidatu alashaacira iyo caqiidatu maturiidiya iyo ma rabo qasadkiisa waxa weeyaan waa caqiidadii salafka saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immadii waaweynaa kitaabka iyo qur-aankana laga qaatay midaasuu doonaya qasadkiisa iyo taargetkiisu kaawe ha ahaatee niyadiisu saa ha ahaatay iyo ujeeddadiisa kitaabkana intiisa badan qasadkiisi iyo ujeeddadiisii wuu asiibay oo wuxuu ku taqriiriyey caqiidadii saxaabada iyo taabiciinta kitaabka iyo sunnadana laga qaatay laakiin camal bashar iyo bini aadamba hadduu yahayba naqsi iyo khalal kama madhnaa saas mahmaa balaqa cilmuhu wa mahmaa balaqat makaanatuhu alcilmiya waxa weeyaan likulli caalimin zalla walikulli farisin kabwa wey ruux kasta oo aqoon leh bacda alambiyaa wax macsuuma ma jiro sidaas daraaddeed risaaladani mu'aakhadaad bay leedahay waxyaalo lagu qabsaday baa jira oo culimmadii sharxay ay kaga daba tageen oo la baraarujiyey ka hayrihi min alculamaa nin kasta oo kitaab alifa kitaabka markaad u tagto wuxuun khalada waad ka heli kitaabka ilaahay subxana wa tacala unbaa macsuum ah rasuulka ilahi sal lla alay waslam unbaa macsuum ah laakiin cid ka soo hadhay oo dhan gaf waa curdatun lilkhata waxaase aadaab ah ninka caalimka isagoo qasadkiisu wanaagsan yahay iyo ujeeddadiisu hadduu gafo gafkaasi ma keeno in mansiladiisa iyo sharafkiisa meel lagaga dhaco waa loo cudurdaaraa waa loo cudurdaaraa zalladii iyo khatigii ka dhacayna waa la baraarujiyaa si markaas looga leexdo oon loogu raacin laakiin ka dhalan mayso in meel lagaga dhaco ama la tabdiiciyo ama la tafsiiqiyo ama la caayo kama dhalanayso saas way macnaha waa ka shaykhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmat ullah risaalada latiifadaa ka alifay rafcu lmalaam can ala'immati alaclaam saas way macnaha a'immada yaani waxa weeye eedda iyo wax ka sheega iyo duridda iyo lama ogola xataa hadduu gafo maadaama imaam min a'immati sunna uu yahay waa loo cudurdaaraya saas way macnaha ayib marka mu'aakhadaad bay leedahay mu'aakhadaadkeeda mid walba insha allahu tacaala markaan marayno ayaan baraarujin doonaa oon dhihi doonaa halkaas waxoogaa zalla ku jirta sawaabkuna waa sidaas wixii ilaahay naga waafajiye subxana wa tacala bismi illahi araxmaan araxiim bisimkaas ayuu sheekhu kitaabka ku bilaabay wuxuu ku dayanayaa kitaabka qur-aanka ah ilan ilaahay subxana wa tacala bisimkuu ku bilaabay bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilah waxaa kaloo uu ku dayanayaa nebiga sal lla lay wasalam waraaqihii uu qori jiray iyo dhambaalladuu diri jiray ee madaxda u diri jiray wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi araxmaani araxiim buu ku bilaabi jiray marka waa ta'asiyan bilkitaab wa bihadyi nabiyi sal lay wasalam fii rasaa'ilihi saasuu bismi illahida ugu bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim muxuu nadmi uga dhigi waayey oo uu u tixi waaye oo gabay ahaan uga dhigi waayey culimmada in badani way kara haystaan xataa kutubta nadmiga basmalada in la nadmiyo way kara haystaan laakiin culimmada qaar ka mida sameeyey waa jiraan sida alimaamu shaatibi caleyh raxmat ullah fii nadmihi fi lqira'aat shaatibiyada yani waxa weeye bisinkiibuu nadmiyey marka laakiin culimad badani waa kara haysanayaan bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi alqadiimi albaaqi musabibi alasbaabi waalarsaaqi xayun caliimun qaadirun mawjuudu qaamat bihi alashyaau walwujuudu alxamdu mahad dhammaanteed iyo ammaan lilaahi ilahay bay u sugnaatay allihii alqadiimi ee horreeyey albaaqi ee baaqiga ahaa allihii musabbibi alasbaabi asbaabta midka abuuray ah midka sababeeyey ee sababka ka dhigay ah waalarsaaqi iyo arsaaqda musabibka bimacnaa khaaliq ka dhig yacni asbaabta abuuray oo ahaysiiyey arsaaqdana ahaysiiyey meeshaas nuskhooyinka qaarkood waxaa ku qoran muqadiri alaajaali waalarsaaqi nusakh bay saa ku qoran tahay waana sax allihii ajalyaasha ajasha oo dhan midka qadaray ah midkii qadaray ah iyo arsaaqdaba alxamdu lilah bisinka kadib xamdalada uu ku bilaabanayo ayadana wuxuu kaga dayanayaa qur-aanka kariimka ah waxaa kaleeto oo iyadana jirta axaadiis ku soo aroortay oo sheegaysa yacni hadal kasta oo lagu bilaabay yani xamdalada laga tegay oon lagu bilaabin ama bisinka riwaayaadka qaarna waa jiraan inuu yahay mid daba go-an xadiistaasi waa daciif inkastoo culimmada qaarkood ibnu salax iyo keyrkood ay xoojinayaan laakiin sawaabku inay daciif yihiin marka alxamdu lilah xamdiga waxaa la yidhaahdaa wasfu lmaxmuudi bilkamaal maca almaxabati waltacdiim baa la dhaha midka aada ammaanayso ood ku sifayso dhammaystirnaan iyadoo weliba ay la jirto jacayl aada jeceshahay iyo weyneyn aada weyneynayso xamdiga saasaa la dhaha ayib xamdiga marka asha ku jirtaay waxaa la yidhahdaa waa istiqraaqiya istiqraaqiya macnaha waxa weeye jamiicu afraadi alxamdi oo dhan baa soo gelaya xamdi oo dhan jamiicu almaxaamidi lilaahi wey lilaahi laamteeduna laamuljarkuna waxa weeye macnaheedu al- lilistixqaaq waalikhtisaas xamdigaa dhammaystiran iyo ammaantaa dhammaystiran aan dhimanaanshaha lahayn ilaahay baa xaq u leh keligii baa xaq u leh isagaana gooni u leh istixqaaq iyo ikhtisaas labadaba way faa'iideynaysaa allihii alqadiimi ee horeeyey alqadiimi magac wey sifatu alqidam baa ka dhalanaysa qadiimka waxaa la yidhahdaa alsaabiq ligayrihi aw ilmutaqadim calaa hayrihi shaygii shay kale ka horeeyey ayaa la yidhaahdaa qadiim la dhahaa yacni waxa weeyaan shay hadduu shay kale ka horeeya mid ka horaa qadiim la dhahaa saas daraaddeed magaca qadiim la yidhaahdo kuma soo aroorin kitaabka ilaahay sunnada ilaahayna kuma soo aroorin sunnada nebigana kuma soo aroorin isagoo ilaahay lagu magacaabayo magaca qadiim la yidhahdo mar hadduusan kitaabkuna sheegin sunnaduna sheegin oo ilaahay ayna ku magacaabin oo allana uusan isagu isku magacaabin nebigiisuna uusan ku magacaabin alqadiim ilaahay in loo magacaabayo waa khalad waa meelahaan lahayn mu'aakhadaat kitaabka lagu haystaa jira tanoo kalea ka mid a alqadiim kitaabkii ahaa daxaawiyada alimaam abu jacfar ataxaawi sidoo kale isagana alqadiim buu ilaahay subxana wa tacala isaguna ku sheegay soomaya iyadana mu'aakhadaadkay ka mid taha lianna sida sawaabka waxa weeye ilaahay asmaadiisu waa tawqiifiya tawqiifiye waxaa la yidhaahdaa waxaan aqbali karin ijtihaad ziyaado iyo nuqsaanna aan aqbali karin waxba laguma dari karo waxbana lagama dhibi karay ilaahay waxaa lagu gartaa inuu magacani magackiisa yahay waxaa lagu gartaa ama isagu inuu sheegto ama nebigiisa u sheego salawatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aanka laga helo ama sunnada laga helo haddii laga waayo ijtihaad ahaan adigu ilahay magac uma bixin karti maxaa yeele waxay noqonaysaa waxaadan cilmi u lahayn inaad raacraacday walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun magacani ilaahay ma u qalma aqoonteediiyo cilmigeeda ma lihid wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun alqawlu cala allahi bilaa cilmi wa lama ogola ayib oo arrin la ogol yahay maa waa khalad waa midda labaadee allah subxaana wa tacaala asmaadiisu kulluhaa kamaal bay ku tustaa naqsi meella kama soo galo iyo dhimanaan walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay asmaadiisoo dhan wanaagga xaggiisa meesha ugu dambaysay ka gaadhsiisanta alxusnaa waa mubaalaqa waa mubaalaqa wey macna yacni waxaa lagu xeeldheeranayaa xagga xusniga iyo wanaagga meesha ugu dambaysa ilahay asmaadiisu ka joogtaa subxana wa tacala asmaada ilaahay kulligeed ay xusnaa tahay magacan qadiim la yidhaahdo ismi xusna ama ah limaada xagga macnihiisa markaad fiirisay sifada ka dhalanaysa sifatu alqidam waa sifo aan aan laasimsanaynin azaliyo alazaliya macnaha waxa weeye waa jiritaan aan laga horraynin macnaha lagama fahmayo laakiin waxaa laga fahmayaa uun shay shay ka horreeyey waalqamara qadarnaahu xataa caada kaalcurjuuni alqadiim waa laanta dhadhay markeedii horena adkay markii hore macnaha qoyanayd ee xoogga lahayd curjuuni alqadiim marka qadiimka almutaqadim calaa hayrihi baa la dhahaa mid kaluu ka horreeyey laakiin horrayntiisaas hore bilown in bilow inay leedahay baa dhici karto oo uu xaadis yahay magaca bedelkiisa qur-aanka iyo sunnadu ay isticmaaleen qadiimka bedelkiisa waa magaca la yidhaahdo alwal huwa alwalu waalaakhir anta alwalu falaysa qablaka shay awalku wuxuu faa'iideynayaa alazaliya oon waxba ka horreynin laakiin qadiimku ma faa'iideynaya macnahaas saas daraaddeed xuduus buu ixtimaali karaa waa laga fiicanye maadaama ixtimaalkaasiba geli karo ilaahay subxana wa tacala magacyadiisa ka mid maaha lianna asmaa'u ullahi kulluhaa xusnaa xusnaasa macnaha waxa way diidaysa marka marka qadiimkaasi ilahay asmaadiisa ka mid maaha subxana wa tacala maadaama ilahay asmaadiisa uusan ka mid ahayn in lagu tilmaamayo lagu magacaabayo waa khalad allahuma min baabi alikhbaar bay dhahaan min baabi alikhbaar haddii uun ka waran ilaahay aad ka warramayso uun aada ugu sheegayso laakiin magacaadan ula jeedin laa ba'sa bay leeyihin lanna waxa weye sida ay culimmadu taqriirinayaan waxay dhahaan baabu alikhbaari awsac min baabi alasmaa yacni ilaahay subxaana wa tacaala waa lagaga warrami karaa waxyaabo aan magac looga dhigi karayn qadiim waad dhihi kartaa haddaad uun ka warramayso laakiin magac haddaad ula jeedo maya asmaada iyo magacyadu waa tawqiifiya intuu sheegtay waxba laguma siyaadin karayo ayib adiga oo magaca lilahi almathalu laclaa laakiin magacaaga magacaan ahayn haddii uu ruux kugu yeedho isagoo magacaaga garanaya soo khaladka kuma ah ya isagoo og in cabdullaahi lagu dhaho hadduu ku yidhaha war axmedow maxaad dhihi war axmed layma dhaho soo dhimis ya axmed layma dhaha dhihi ilaahi subxana wa tacala magacyuu leeyahy maaha in adugu magac jabkaaga uga bixisa maaha macnaha albaaqi allihii joogaya macnaa baaqiga ahaa albaaqi wuxuu ka wadaa allah subxaana wa tacaala wuxuu jiri doonaa bacda kulli shay wax kasta gadaashiisa isagaa jiri doona macnaha wuxuu ka dhiganyaha bimacna alaakhir bimacna alaakhir khalqigoo dhan way dhammaanayaan isaga ayaa hadhi doona rabbi subxaana wa tacaala mualifku waxaad moodaa marka qadiimka bedelkii inuu isticmaalay magicii ilaahay ee alwal ahaa bedelkiisa albaaqina inuu isticmaalay magicii ahaa alaakhir maxaa yeelay albaaqi laftiisu ilaahay subxaana wa tacaala asmaadiisa ka mid ma ah albaaqi laysa min asmaa illah ayib wuu soo aroortay isagoo ficil ah wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam wayabqaa waxaa baaqi noqon oo baaqi ahaanaya ayadoo ficilay soo aroortay oo qur-aanku timi laakiin isagoo magac ilaahaya oo albaaqi ilaahay la odhanayo qur-aankana kuma imaanin sunnadana kuma imaanin ayib qaacidadu waxay tahay marka waxaa la yidhahdaa kullu ismin mutadaminun lisifa walaysa kullu sifatin yushtaqu minha smun magac kasta oo ilaahay magacyadiisa ka mid ah wuxuu wataa oo uu xambaarsan yahay sifo laakiin sifo kasta magac lagama jeexdo magac lagama jeexdo ilahi subxana wa tacala sifaad uu leeyahay baa jira haddana aan magac aan looga jeexin laakiin haddii uu magac yimaado magacaasi sifa ka laasimaysa alraxmaan maxaa ka laasimta sifat araxma soo ma alxakiim maxaa ka laasima sifat alxikma soo ma yacni waxa weye magac kasta yatadamanu sifatan waa laazim midaas leanna ilaahay asmaadiisu jaamid ma ah macnay wadataa macnahay wadatana waa sifo laakiin sifo kasta oo ilaahay leeyahay magac lagama jeexi karo oo magac loogama bixin karayo macnaha maalan sifatu lbaqaa ilaahay waa leeyahay wayabqaa wajhu rabbika sifatu lbaqaa wuu leeyahay laakiin sifada magac ma looga jeexi karaayo albaaqi ma la dhihi karaa maya inaan nas helo mooye saas way macnaha qaacidadu saas kullu ismin mutadaminun lisifati walaysat kullu sifatin yushtaqu minha smuwa yani sifo kasta magaca lagama jeexo saas way macnaha albaaqi marka ayaduna ma aha in macnaha wax weeyaan ilahay asmaadiisa ka mid maaha labadooda bedelkooda waxaa fiican in la geliyo yacni alwal waalaakhir alwal badela alqadiim waalaakhir badela albaaqi asmaada soo aroortay qur-aanka iyo sunnada ku timi muddaa iyadaa way macnaha allihii musabbibi alasbaabi yacni asbaabta midkii sababaynaya ah asbaabta waxaa la yidhaahdaa waa wax kasta oo waxaad rabtay lagu gaadho waxaad rabtay waxaad wixii ku gaadhsiiyababa sabab baa la dhaha asbaabtan allah abuuray aan waxaan rabno ku gaadhayno waxa aad ku raadinayseed ka raadinayso inaad ka heshana inaad shayga aada natiijadaa ka gaadho oo midhihii ay aad ka heshana ilahay bay ku xidhantahay subxana wa tacala asbaabta ilahay baa abuuray maalan guurka iyo galmada labada isguursatay dhex martaay waa sabab soo ma sababkaasi muxuu sabab u yahay inaad ilmo hesho sababkana ilaahay baa dejiyey ilmo inaad ka hesho sababkana ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa subxana wa tacaala waa musabib alasbaab sacyiga haddaad lacag doonayso ama ribix iyo faa'iido doon tahay waa inaad orodo ood yacni ama aada falato beer fasho ama xamaalato tijaaraysato laakiin ma qasab baa haddaad tijaaraysato inaad lacag helayso ood faa'iidayso maya tijaarada iyo dhaqdhaqaaqa iyo socodka iyo dadaalku waa sabab sababkaa midhaha ka dhalanayo in faa'iidadii laga gaadhana waa musabab labaduba ilahay gacantiisa ku jiraan subxana wa tacala sababkana ilaahay baa dejiyey musababkana isaga gacantiisa ku jirtaa inuu kaa siiyo marka musabibul asbaabi waxa weeye sababkan raac buu ku yidhi isagaa dejiyey isagaa abuuray isagaana ku amray sababka qaado natiijada inaad ka gaadhaysana ilaahay u daa subxaana wa tacaala ictiqaadi inay ilahay gacantiisa ku jirto waadna heli kartaa waadna waayi kartaa maxaadse faran tahay waxaad faran tahay sababkii la imow saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa yacni maxwu lasbaabi an takuuna asbaaban naqsun fi lcaqli baa la dhaha inuu ruuxu diido asbaabtoo dhan ba yidhaahda asbaab ma aha waa dhimanaan xagga caqliga caqliga ah waa dhimanaan xagga caqliga ah hadduu yidhaahdo in la ordo oo la shaqaysto oo suuqa yacni waxa way sac iyo dadaal lala yimaado sabab uma aha in la faa'iido waa nooc naqsi ah dhimanaansho caqligiisaaba dhimanba kaasi hadduu yidhaahdo ilmo in la helo sabab uma aha inay lab iyo dhadig is arkaan oy kulmaan sabab uma ah la-aantoodbuba ilmuhu iska imaani ma quman yahay ninkaas ya ma qumana naqsun fi lcaqli waa asbaabtoo la inkiro waa naqsun fi lcaqli in laga jeedsadoo qaadashadeeda laga tagana waa qadxun fi sharci baa la dhahaa qadxun fi sharci waa durid sharciga la durayo inaad tidhaahdo anugu sababba la imaan maayo oo macnaha waxa weeyaan meeshaas ilaahay safka horaan ku jiraaye meeshaa raashin igu keen aniga meeshaasaan kugu sugaya ma guursanaya anugu bannaankaasaan iska joogaya ilmaan kaa rabaa iyo carruur inaad tidhaahdo sharcigii wuxuu asbaabtan aad ka tagto ood ka jeedsato oodan la imaaninna waa durid aad sharciga durayso asbaabta keliya in la cuskado oo iyada uun lagu kalsoonaadana iyaduna waa naqsun wa shirkun fi tawxiid waay tawxiidkii iyo tawakulkii ayaa dhaawac gaadhaya markaas marka maxaa la doonayaa waxaa la doonayaa asbaabta ha cuskanin oo si kulliya inay wax iyadu wax ku siinayso ha u malaynin taasi waa shirki tawxiidka aad ka gashay waad iswaad xanuunsanaysaa sooma daawaad qaadatay daawadu waa sabab maxay sabab u tahay caafimaad bay sabab u tahay daawada ha ka tegina qaado hana inkirin daawadu inay sabab u noqon karto caafimaadka talabaad weeye ha ictiqaadinin inay daawada lafteedu iyadu la madax bannaan tahay inay caafimaad keento taana waa dhimanaansho xagga diinta iyo tawxiidka ku gaadhaxaya weye laakiin maxaa la doonayaa waxaa la doonayaa sababkii la imow sababkii markaad la imaanaysana natiijada sababkaas ilaahay u daa subxana wa tacaala inaad heli iyo inaadan helin gacan ilahay bay ku jirta waa gacan uur ku jirta lama garanay macnaha ilahay baan ku siin ama kuu diiday macnaha calaa xaddi qowlihi sala allahu calayhi wasalam acqilhaa watawakal cala allah nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam neefka geelaa dabar oo dabar la-aan ha sii daynin kadibna ilaahay tala saaro buu nebigu ku yidhi sal lla lay wasalam u fiirso acqilhaa watawakal cala allah dabar intaad iska sii daysa ilaahay baa ii ilaalinahaya oo ilahay baan tala saaranaya ma soconaysa maya horta seeteeyo dabar sababtii la imow kadibna ilaalinteedii iyo dabarkaasi inuu kuu ilaaliyo hawl ilaahay la jirta weeyaana ilaahay u dah watawakal cala allah saas macna nabiyullaahi yacquub calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam waa ka qur-aan ku tilmaamay yaa baniya laa tadkhuluu min baabin waaxidin waadkhuluu min abwaabin mutafariqa wamaa ugniya cankum min allahi min shayin in ilxukmu ila lilah calayhi tawakaltu soomart muxuu ku yidhi carruurtiisa sababtii la imaado hal irid ha ka gelina magaalada gadaalna muxuu ka yidhi tawakaltu tala saaro shabaaba taas tawakul haddaad maqasho waa sababkoo lala yimaado iyo natiijadoo ilahay loo daayo tawakul waa kaas saas macana saas daraaddeed baa ilahay gadaalna muxuu ku tilmaamay wainahu laduu cilmin limaa callamnahu buu alla ku yidhi subxana wa tacaala saas way maana waa fiqhi fiqhi way maana marka musabibul asbaabi asbaabtan midka yeelo way rabbi subxaana wa tacala asbaabtan wax lagu gaadhayo ee waxaad rabtay aad u sii marayso kuwa ilaahay baa abuuray oo ahaysiiyey waalarsaaqi arsaaqdana midka sababeeyo way rabbi subxana wa tacala ee qadaro wey macnaha arsaaqda addoommada ilaahay baa qadaro haddee intaan la abuurin dhulka iyo samaawaadka konton kunoo sano ka hor ayay arsaaqdu qoranta mar labaadna intuu uurka ku jiro ayaa la qoraya waxani marka waa wax sanoo la qoray dadaalna ku siyaadin maysid gaabin aad ka gaabisayna kudhi kaaga dhimi maayo waxani arsaaqdan ilaahay baa subxana wa tacala kala qoondeeyey waa la kala qorsheeyey wax qorshaysanoo qadaran wey macnaha xayun way alla subxaana wa tacaala midka nool wey xayaata kaamila caliimun weeye midka cilmiga badan mid cilmi badan wey qaadirun weeye midka kara mawjuudun weeye midka jooga rabbi subxana wa tacaala qaamat way istaagtay bihi isaga al ashyaau ashyaadii baa ku istaagtay iyo walwujuudu iyo jiritaankii o dhan macnaheedu waxa weeye xayun waa ilaahay asmaadiisu ka mid yahay sifatulxayaa baa ka laasimaysa xayaatada ilaahay subxaana wa tacaala uu sheeganayo allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum xayaatadu waa xayaato aan midda khalqiga shabihin sida asmaadiisa iyo sifaadkiisa oo dhanba ay saas u yihiin xayaato dhammaystiran oo cadamna uusan ka horraynin zawaal iyo dhammaanshana ka dambayn doonin isagaa khaas lata isagaa khaas la arbi subxana wa tacaala laakiin noolaha kale oo dhan male taas saas daraaddeed alxayaatu alkaamila ilahay baa iskale subxana wa tacala saas way macnaa haddana xayaatadaasi waa mid ku sifaysan jamiica sifaati alkamaal jamiica sifaati alkamaal saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa sifatu alxayaa waxay asal u tahay sifaatka kale o dhan bay asal u tahay leanna waa xayun haddii la yidhi maxaa ka laasimaya xayun waa caliim waa samiic waa basiir sifaat kale o dhan baa ka dhalaya macnaha marka xayun wey rabbi subxana wa tacaala caliimu wey iyaduna waa magaca ilahi subxana wa tacaala yani waxa weeye wax kasta ayuu ogsoonyay siduu qur-aanku alla ku sheegay ina allaha laa yakhfa calayhi shayun fi اlardi wala fi اsama yaclamu sira waakfa qad axaata bikuli shayin cilma cilmiga ilahi subxana wa tacala waxba kama qarsoon cilmigiisa iyo cilmiga khalqiga uu u sheegay waxay ku kala gedisayiin iyadana cilmigiisa wax yar iyo wax weyn wax ka hoos baxaya ma jiro laakiin cilmiga khalqigu intuu dooniba ha dhanaaday xad buu leeyay xad buu leeyay waxyaalo ka qarsoon baa jira uusan ogeyn uusan ka warhaynin marka ilaahi subxaana wa tacaala caliimun wey qaadirun wey rabbi subxaana wa tacaala mid awooda midka awoodda la wey a midka awoodda la wey wa huwa calaa kulli shayin qadiir in badan bay qur-aan kusoo noqnoqotay mawjuudun wey rabbi subxaana wa tacaala midka jooga wey mawjuudun wuxuu leeyahay asheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah mawjuudun taasi waa kelimatun muqxama buu leehay iqxaaman laa wajha lahu meesha un baanu la iskaga soo cubay mooyaane waa kelimo un meesha iskaga soo cubaye laakiin waa laga maarmi karaa buu leeyahy oo maxaa looga maarmi karaa waxaa lagaga maarmi karaa xayun ya mawjuudun inuu yahay waxaan macnaha waxa weeye shaygu hadduuba nool yahayba waa wax jira soo ma marka mawjuudun waa laga maarmi karaa buu leeyahy sheekhu sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah ayib midda kaleeto wuxuu leeyahay sheekhu sheekh ibnu cuthaymiin sifaat sifaatulkamaal ka mid maaha mawjuudun laysa min sifaati alkamaal maxaa yeelay mawjuudun waxaa laga yaabaa wujuudku inuu naqsi laasimsadaa dhici karo shay kasta oo mawjuud ama kaamilba ya mise waxaa jira mid mawjuud oo naaqis saas waxyaabaha jira baa laba u qaybsama midna waa kaamil oo waa allah subxana wa tacaala midna waa naaqis oo waa khalqiga marka mawjuud maadaama ay labadaba ixtimaali karayso laysat min alasmaai alxusna marka mawjuudun waa laga waa laga maarmi karaa saas way macnaha laakiin wuxuu leeyahay sheekhu waxaa loogu cudur daarayaa mu'alifka ama sheekha kitaabka iskale waxaa loogu cudur daarayaa kama wado mawjuudun hadda inuu magac ilaahay ka dhigo laakiin wuxuu rabaa inuu ilaahay kaga khabro min bacdi alikhbaar buu ka wadaa sidii aan ku sheegnay oo kaleeto qadiim oo kale aan ku sheegnay macnaha baabu alikhbaari awsac min baabi alasmaa wey macnaha qaamat way istaagtay bihi isaga bihi isaga sababtiisa waxaa ku istaagay ama bihi isaga al ashyaau waxyaabaha jiro oo dhan iyo walwujuudu iyo jiritaanka o dhan alwujuudu waa walashyaa waa isku macandhow yahay waxyaabaha oo dhan iyo wixii jiro oo dhan isagay ku istaageen isagay ku istaageen maxaa laga wadaa macnaha waxa weeyaan isaga ayay ku taagan yihiin oo sababtiisay ku jiraan waxaa loola wadaa iijaadan wa imdaadan wa icdaadan intaba iijaadan oo keenitaankiiyo abuurka hadduusan isagu keeni lahayn miyay imaan lahayen maya isagaa keenay la-aantiina maysan yimaadeen wa imdaadan markii la keenay kadib inay sii jiraan iyo asbaabtay ku sii jiri lahaayeenna isagaa rabbi subxaana wa tacaala siiyey hadduusan siin lahaynna mayna sii jireen wa icdaadanna waxa weeyaan yacni wixii loo abuuray u diyaarinta loo diyaariyeyna ilaahay baa siiyey subxana wa tacaala icdaadan macnaa icdaadka waxaa laga wadaa ay tahyi'atuhaa limaa hiya saalixatun lahu wixii ay ku habboonayd ee loogu talagalay qaabkii ay u yani waxa weeye ay ay u gudan lahaydna ilaahay baa u diyaariyey subxana wa tacaala saas way macanaa maalan yani bini aadamka oo kale haddaan misaal ka soo qaadno ilaahay baa abuuray hadduusan abuuri lahayn muusan yimaadeen soo saas ma ah idan khalquhu qaama billahi tabaaraka wa tacaala soo ma markii la keenay kadib asbaabtuu ku sii jiri lahaa ee noloshiisu ku sii jiri lahayd haddaan la siin lahayn miyuu sii joogi lahaa maya idan imdaaduhu qaa'imun billahi tabaaraka wa tacala wixii uu ku habboonaayee saalixa u ahaayee uu ku fiican yahay qaabkii uu u qaban lahaa ilaahay baa u abuuray subxana wa tacaala oo xubin walba meeshiisii ku abuuray ekeeyey simay haddaan sidaa laga dhigi lahaynna iyo ilaahay uusan ka dhigi lahaynna muusan iska dhigan saas daraaddeed icdaaduhu qaa'imun billahi tabaaraka wa tacala idan qaamat bihi alashyaau waalxuduudu yacni intaasoo dhan baa soo wadagelaya macnaha intaasoo dhan ayaa soo wadagelaya oo rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka waa ka ku sheegay yacni wamin aayaatihi an taquuma alsamaa'u waalardu biamrih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah inay samaawaadkiiyo dhulalkuba amarkiisa isku taagaan saas macnaha walain zaalataa in amsakahumaa min axadin min bacdih hadday zuulaan cid kaloo qaban karta miyaa jirtoon allahayn ma jirto khalqigan ilaahay baa subxana wa tacala ilahay buu ku taagan yahay allah subxaana wa tacaala huwa alqaa'imu bidaatihi isagaa daatadiisa aan cidna ku tiirsanayn jiritaankiisu cidna kuma tiirsana azalinimadiisu cidna kuma tiirsana yacni waxa weeyaan wax uu ku tiirsan yahay ma leh amaa khalaa'iqdu dhammaantood jiritaankoodu ilahay buu ku tiirsan yahay saas way macnaha wallahu alghaniyu wa antum alfuqaraa ilahay subxaana wa tacaala waa deeqtoomaa waa idinka deeqtoomaa laakiin idinku ilbidhiqsi kama maarantaan ilahi subxana wa tacala yani waa u baahan tihiin rabbigiin subxana wa tacala saas way macnaha qaamat bihi alashyaau waalwujuudu saasaa laga wadaa macnaha ayib dallat way tustay calaa wujuudihi alla jiritaankiisa waxaa ku tusay alxawaadisu waxyaabaha dib ka yimid waa jamcu xaadis xaadiskana wixii dib ka yimaado dhan baa la dhaha subxaanahu alla nasahnaantiisa nasihidiisa dhimanaansho iyo ceeb oo dhan laga nasahe fa huwa isagu alxakiimu weeye midka xakiimka ah alwaarisu ee xalo weye rabbi subxana wa tacala dallat calaa wujuudihi wuu jiraa buu inuu yidhi sooma inuu jiro maxaa daliil u ah ilahay jiritaankiisa maxaa daliil u ah haddii lagu yidhaahdo maxaa daliil u ah ilaahay inuu jiro oo joogo maxaa daliil u ah waa inaad daliil u ba daliil baad u baahan tahay kutusaya shay astaan kutusaysa ilaahay jiritaankiisa baa loo baahanya wuxuu yidhi marka sheekhu uu daliil ka dhigay ilaahay jiritaankiisa waxaa kutusaya alxawaadis makhluuqaadkan dib ka yimid ee dib laga abuuray oo dhan makhluuqoo dhan wuxuu daliil u yahay ilahay jiritaankii subxana wa tacaala see buu daliil ugu yahay lianna kulla xaadiin laabudda lahu min muxdis qaacidadu waa sax shay kasta oo dib ka yimid oo isagoo horay u jiri jirin dib laga keenay laabudda wax keenay unbaa jira soo ma ilan iskama imaan kare haddii ciddii keentay la raadiyeyna alla mooyo cid kaloo keeni karta ma jiro qaacidadu waa saa xawaadistani saasa ilahay kugu tusaa subxana wa tacala waa ka qur-aanka rabbi ku yidhi am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun ma waxaa la abuuray wax la-aan mise iyagaa is abuuray labadaa tayta ma wax la-aan baa la abuuray oo miyay iska yimaadeen shay isagu iska abuurmi kara ma jira ya shay uun si sudfatana isaga imaan kara ma jira isagoon jirin iska abuurmi kara un maya ma jiro caqli iyo sharci tusada wax suroobi kara ma aha marka am khuliquu min hayri shayin jawaabtu waa maya am hum lkhaaliquuna mayagaa naftooda abuurayo magayaa is abuuray adigu adoon jirin oo cadam ah ma is ahaysiin kartaa ma is abuuri kartaa ma dhici kartaa adoon jirin inaad adigu is keentood is abuurto ma dhici karto leanna waxaan jirin waxba maba qaban karaba maba jiraba soo ma waxaan jirin inuu is ahaysiiyo is abuuro iskaba dhaafay maba jiraba marka am hum lkhaaliquuna mayagaa is abuuray jawaabtu waa maya labadaa haddii ay maya noqotay maxaa soo baxaya khaaliqun baa jira khaaliq baa jira khaaliqaasina waa allah subxana wa tacaala waa midda qur-aanku aada u isticmaalaad aragteen wamin aayaatihi wamin aayaatihi wamin aayaatihi wamin aayaatihi kownka aad arkaysaan waa astaamo iyo adilo ilaahay jiritaankiisa iyo awoodiisa iyo kamaalkiisa kutusay qur-aanku aad buu u isticmaalaa midda macnaha daliilka isaga wafi kulli aaya wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu cala annahu waaxid shay kasta markaad u fiirsato wuxuu kutusayaa kii abuuray mid abuuray inuu jiro lilahi almathalu lacla lakin maalan hadda adiga markaad fiiriso gurigan sidan u dhisan markaad fiiriso masaajidkan sidan u dhisane sida u habaysan markaad fiiriso kamada warhaynin goor la dhisay cid dhistay ma taqaanid laakiin waxaad markaba badiihi ah oo iska cad oo markhaatima doonto ah gurigani inuu dhisay ruux aqoon ula dhismaha soo ma cid dhistay inay jirto ma muran baa kaa gelaya maya khalaas kownkan dhisan iyo samaawaadkan iyo dhulkan iyo cid keentay oo abuurtay inay jirto ma muran baa geli kara muran ma geli karo maana wax yani waxa weeye shakima geli karo ma macna saas daraaddeed ayaa waxaa la sheegaa waxaa la weydiiyey nin acraabi ah nin reebaadiya waxaa lagu yidhi bimaa carafta rabbaka maxaad rabbigaa ku baratay rabbigaa maxaad ku ogaatay jiritaankiisa markaasaa wuxuu yidhi alaaharu yadullu cala almasiir waalbacratu tadullu cala albaciir fa samaaun daatu abraaj wa ardun daatu fijaaj wa bixaarun daatu amwaaj alaa tadullu cala asamiici albasiir buuri wuxuu yidhi raadku raadku socod buu ku tusaa buuri haddaad raad meel ku aragto raadkaas shaygii sameeyey inuu meeshan maray ma shaki baa kaa gelaya maya haddaad raad bini aadan aragto shaki kaa gelmaya bini aadamkii meeshan maray inuu jiro sooma saalo meel taalla haddaad aragtana waxay ku tustaa geel bay ku tustaa buuri saalo geeloo meel taalla haddaad aragto soo geelii saaleeyey inuu wax jira yahay soo meesha ka qaadan maysa ha hadday saas tahay buu idhi samooyinkan burjiyada u saaxiibka ah iyo dhulkan jidadka ballaadhan u saaxiibka ah iyo badahan intaasoo mawj leh soo kuma tusayaan buuhi jiritaanka allaha wax maqle ee wax arkaya sabayna kuu tusayni buui maana ficlan waa wax iska cad wey maana waa wax iska cad yacni waxa weeye asarka waxaa loo daliishadaa inuu mu'asir jiro khalqiga waxaa loo daliishadaa inuu khaaliq jiro yacni sidaasay marka kugu tusayaan makhluuq iyo xawaadistu ay kugu tusayaan ilahay jiritaankiisa subxana wa tacaala marka waa midda rabbi uu qur-aanka ku yidhi subxaana wa tacaala afillaahi qaalat lahum rusuluhum ama qaalat rusuluhum afi illaahi shakun war ma ilahay baa shaki ku jira alla miyaa shaki ku jira maxaa laga dambaysiiyey ya faatiri asamaawaati waalardi dhulkan aad ku taagan tihiin iyo samadan korkiina saanqaafka ah waa kii abuuray eh makaasaabaa shaki geli karaa somaart adiga naftaada iska shaki ilahay jiritaankiisa intaad ka shakin lahay taasaa ka habboon adiga jiritaankaaga haddaad ka shakido ayaa ka habboon jiritaanka ilahi inaad ka shakido subxana wa tacala saasay macana marka allah subxaana wa tacaala jiritaankiisa yacni xawaadiistaas ayaa daliilo abuu yidhi sheekhu marka daliil kale inooma sheegin hadday ujeeddadiisu tahay yacni makhluuqaadka unbaa ilaahay daliil u ah oo jiritaankiisa daliil kaloo lagu garta ma jiro haddii qasadku sidaas yahay waa khalad qusuur baa ku jira qusuur iyo gaabin baa ku jirta laakiin ta'wiilka fiican aan u marinne waxa uu ka wadaa waa uun addaliil ka mid a adilada ilaahay lagu garto subxana wa tacaala laakiin intaa keliya adiladu maaha adilo kalaa jirta oo waxaa ka mid ah adilada kale ilahay lagu garto alfitra alfitra qalbiga bini aadamkaaba waxaa ilaahay ku abuuraaba jiritaankiisa waa daliil weliba min aqwa aladilla wey bini aadamka aada arkaysaan hadduusan shaydaanku fasaadin lahayn oo shayaadiintu aynan fasaadin lahayn ilaahay garashadiisa iyo jiritaankiisa inay qiraan maba haba yaraatee shakiba ma galenba waa ka xadiiska nebiga sal ly slam xadiidka saxiixa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra mid kastoo la dhalayo fitra lagu dhalaa qirsanaan ilaahay jiritaankiisa uu qirsan yahay buu ku dhashaa xadiidka saxiix muslimka khalaqtu cibaadii xunafaa fajaa'athum ashayaaiinu fajtalatum can diinihim buu nabi uri sl ly slm adoommadaydii waan abuuray buu rabbi yidhi iyagoo toostoosan shayaadiin baa u timid oo markaasay diintoodii ka duufsatay oy ka leexisay marka fitradu waa aqwa daliil oo ku tusayo ilaahay jiritaankii subxana wa tacaala saas wey maana saas daraaddeed ayaa xataa ummadaha aan kutubtu soo gaadhin oon rusushu soo gaadhin sida afrikaankan masalan hadda khaabaadka ku nool iyo eshiyaanka qaarkood iyo weliba yurubiyaanki iyo waddamadan macnaha waxa weeye mutaxadirka isku magacaaba mujtamacaadkooda qaar ka mid oo risaalaba aynan gaadhinba haddana ilaahay jiritaankiisa way rumaysan yihin saas macnaha xaggay ka rumeeyeen kitaab mayna ku arag rasuul ma soo gaadhsiinin say u dhasheen tii ay ku dhasheen qalbigooda tii ay ku dhasheen baa weli wax baaqi kaga sii yihiinoo allah inuu jiro weliba uu kor jiro samaawaadka ka koreeyo bay rumaysan yihin bal adigu masaayidan iyo kukunyadan iyo kuwan qaaqaawan bal weydii mungu ni moja waay mungu ni moja war kale ma yaalla meesha ilaahay waa mid oo xaggee jiraa kor buu jiraa bay ku dhahay fitra waay fiiro mayna ku keenin kitaab ma soo geedhin yacni waxay ku keeneen fitray ku keeneen fitradu marka waa min aqwa aladilla oo ilahay jiritaankiisisku tusaya subxana wa tacala waxaa ka mid a adilada iyada sheekhu uu ka gaabsado uusan sheegin yacni asharaa'ic sharaaicda ilahay uu soo dejiyey ee samaawiga ahaa yani kutubtuu soo dejinayay ayaduna waxay ka mid tahay adilada lagu garto alla jiritaankiisa subxana wa tacaala oo khalqiga uu yeedhay alla subxaana wa tacala qiridiisa iyo ictiraafkiisa macnaha dallad way ku tustay calaa wujuudihi alla jiritaankiisa waxaa ku tusay alxawaadisu makhluuqaadka dib laga abuuray wax kastoo dib ka yimaada xaadida subxaanaha alla nasihidiisa wuxuu ka nasahan yahay naqsi iyo ceeb oo dhan fa huwa isagu alxakiimu midka xakiimkaa wey xakiimka waxaa la yidhaahdaa waa midka shay walba meeshuu ku habboonaa dhigaa la yidhaahdaa saas macnaa xakiimun fii afcaalihi wa xakiimun fii sharcihi wuxuu isagu samaynaya kasoo fulayoo dhanna lama seego meeshuu la rabay mid walba meeshuu ku habboonaa buu dhigaa sharaa'icda uu dejinayo iyo nidaamka uugu talagalay bini aadamku inuu ku socdo ee uu soo dejinayana xugum kasta meeshuu ku habboonaa buu yaallaa xakiimun fii sharcihi wey marka rabbi subxana wa tacaala saas daraaddeed ba waxaa la yidhahdaa alxukmu xukmaan baa la yidhahda xukmun kowniyun wa xukmun sharciyun baa la yidhahda labada xugunba xikmad bay ku salaysan yihin xikmad bay ku salaysan yihin xukumkan la garay ficligee kowniga ah oo ilaahi subxana wa tacala afcaashiisa iyo abuurkiisa iyo siintiisa iyo udiididiisa iyo tasarufaadkiisa xikmad buu ku salaysan yahayoo male baashi ahayd maxaa la dhihi jira sarmaseegto male yacni ma la gafo alla subxana wa tacaala meel shay aan ku habboonayna ma dhigo sharcigiisuna waa sidaas sharci kasta mas'ale kastoo ilaahay xukumay kitaabkiisa ku saalla sunnada nebiga sugan ku taallaay meeshii ay ugu habboonayd bay taallaa xikmad bayna ku salaysan tahay ama xikmadeenni aynu garanno ama aynu garan weyno waxaa laga yaabaa xikmadda inuu tan laysu tago in la garan waayo xukumkan xikmadda ku jirta laakiin garasho la-aantu jirid jirid la-aan ma aha saas way macanaha aljahlu laa yadullu cala alcadam baa la dhahaa haddii xukumkan xikmaddiisa la garan waayo ma xikmad la-aan ba mayo inagoon baa garan weyna xikmaddiisa wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan cilmigeenna gaabanun baa gaari waaye laakiin shay kasta xikmad buu ku salaysan yahy haddii lagu yidhahdo maalan duhurka duhurka maxaa afar ragcadood uu looga dhigay maxay tahay xikmadda ku jirta duhurku inuu afar ragcadood noqdo jawaabtaadu maxay noqoni ya allahu aclam baa sooma ma xikmad la-aan baa marka ma xikmad la-aan ba maya xikmad baa ku jirta inagaan garanayn shayga xikmadiisa aynaan garanaynin sharciga waa qaybta culimmadu yidhaahdaan tacabudiyun saas way macnaa macquululmacnaa iyo tacabudiyun bay kala dhahaan tacabudiyinka waxay yidhahdaan waa waxay xikmadiisa garan waayaan macnaheeduna maa aynuusan xikmad lahayn xikmad waa leeyahay laakiin way garan waayeen hadday iyagu garan waayeenna yaa garani xerkaba garan culimadiiba hadday garan weyday soo waa un laga aamusoomaa marka tacabudiyun macquululmacnaana waa shayga xikmadda ku jirta la garanayo dee markaa ijtihaadaad iyo qiyaas iyo wax geli karaan macna saas wey macna fa huwa alxakiimu wey alwaarisu ee dhaxlo wey rabbi subxaana wa tacaala alwaaris waariska waxaa laga wadaa bimacnaa yani alwaris macnaa waxaa laga wadaa bimacna alaakhir buu noqonaya alwaris bimacnaa khalqigoo dhan buu dhaxlayaayo khalqigu markuu baaba'o isaga ayaa ka dambaynaya rabbi subxaanahu wa tacaala saas way macnaha waariska saasaa laga wadaa qur-aanka ayuuna ku soo arooray bilafdi ljamci buu ku soo arooray rabbi subxana wa tacala wuxuu yihi wakunnaa naxnu lwaariiin bu rabbi subxana wa tacala wakunnaa naxnu lwaariiin bilafdi ljamci marka ilaahay asmaadiisa waaris baa ka mid ayib bilficlina wuu ku soo arooray oo rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi innaa naxnu naritu alarda waman calayha wailayna yurjacuun dhulka iyo waxaa ku dhul sugan annagaa dhaxlayna bu rabbi yidhi subxana wa tacala marka ilahay asmaadiisa ka mid tahay alwaaris waariskana waxaa la yidhahdaa cid ka horraysay mid dhaxloo ka dambeeya macnahana waxay isku imaanaya isku macno imaanayaan magacani magacii ahaa alaakhir waalaakhir isagaa dambaynaya rabbi subxana wa tacala khalqigu markuu baaboo oo dhammaado macnaha sidaasaa laga wada uma asalaatu wasalaamu sarmada cala anabiyi almustafa kanzi lhudaa uma markaa kadib umadaasi macnaha waxay u noqonaysaa wuxuu soo ammaanay alla subxaana wa tacaala labadii baydadkay horeo dhan ilaahay buu ku soo ammaanay allah hadduu ammaanay caadatan culimmadu waxay sameeyaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi baa lagu salliyaa leanna jidka ilaahay lagu barto ee ilaahay loo maraayay waa jidka nebi maxamed uu keenay salawatu rabbi wasalamu caleyh marka waa dariiqa wey dariiqa ilahay loo maro wey uma kadib alsalaatu ammaan waasalaamu iyo nabadgeliyo sarmadan weligeedba cala alnabiyi nebiga korkiisa ha haata nebigii almustafaa ee la doortay kanzi lhudaa hanuunka kaydkiisa ah wa aalihi aalkiisa korkoodana ha ahaato wa saxbihi asxaabtiisa korkoodana ha ahaato alabraari ee baariyiinta ah khayrka badnaa macaadini taqwa alla kabaqidda asalyaalka u ahaa asalka u ahaa maca alasraari siraryaal lala qabo alsalaatu min allahi alhanaau calaa cabdihi fi lmala'i ilaclaa sida abucaliyat alriyaaxi taabiciga uu leeyahay waana macnaha saxiixa ah alsalaatu min allah allah addoonkan ku sallinaya marka la yidhaahdo bimacnaa waxaa laga wadaa ammaan oo wuxuu ku ammaanayaa mala'a saxaabada dhexdooda waxaan dhihi lahaa yani malaaigta malaaigtan ula jeeda yani malaa'igta sare dhexdooda ayuu ku ammaanayaa oo ammaantiisa ku sheeg sheegaya way ka khaasan tahay naxariista marka waxaa la yidhaahdaa yacni akhasu min alraxma naxariista mu'miniintoo dhan baa wada leh soo ma mu'miniintoo dhan ilahay naxariistiisa mu'miniintoo dhan baa wada leh laakiin ammaantaa khaaska ah ee meesha khaaska iyo mala-a khaaska dhexdooda lagu ammaanayo way ka khaasan tahay naxariista sidaas daraaddeed oo dad khaasa unbaa iska leh acmaal khaasaana lagu mutaa sidaas daraaddeed alsalaatu min allah alhanaau calaa cabdihi fi lmala'i ilaclaa macnahaasa saxiix marka ammaanta ilaahay uu ammaanayo iyo nabadgeliyo uu ka nabadgalo aafaad iyo wixii dhib lahoo dhan weligeed iyo daa'imanba nebiga korkiisa ahaato sarmantan bimacnaa abadan sarmadantu bimacnaa abadan baa laga wadaa macna cala alnabiy nebigii korkiisa ahaato nebigii almustafaa ee la doortay khalqigoo dhan laga doortay kanzilhudaa hanuunka kaydkiisa ah hanuunka kaydkii laga qaadanahayey meeshii hanuunku uu ku kaydsanaa buu ahaa ee yacni laga qaybinayay kaydka saas ma khasnada kaydka hanuunku ku kaydsan yahay buu ahaa hanuunku waa laba qaybood hidaayatu bayaan wa irshaad iyo hidaayatu tawfiiq midee buu nebigu kanzi u ahaa hidaayatu bayaanin wa dilaala wa irshaad middaasuu nebigu kanzi u ahaa oo asal u ahaa yacni in dadka wal wax loo caddeeyo la hanuuniyo wax la tuso yacni waxa weeyaan loogu yeedho khayrka hidaayada noocaasa ayuu nebigu hayey oo uu haystay oo uu samayn jiray ama hidaayada qaybteeda labaadoo hidaayatu tawfiiqoo in lagu waafajiyo oo addoonkii khayrkii qalbigiisana loo geliyo xibnihiisuna sameeyaanoo uu qaato taasi ilaahay bay u taallaa subxana wa tacaala nebigu kanzi uma ahayn midda iyada midaas isagu kanzi uma ahayn innaka laa tahdii man axbabta adeerkii abu aalib ayaa lagu lahaa innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ma hanuunin kartid baa nabigu yidhi salawatu llah waslam waa hidaayat tawfiiq ma waafajin kartid laakiin wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim waa hidaayadaa kale wey marka midaas cadaynta iyo tusidda ah ayuu nebigu sal lay waslam kayd iyo u ahaa kanzigeeda u ahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh wa aalihi aalkiisa korkoodana ha ahaato salaada iyo salaamtaas aalka waxaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay shekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah caadatan culimmadu waxay dhihi jireen alaalu fii maqaami ducaa hum latbaac haddii la ducaynayo oo aal kelimada la yidhahdo ay ku soo aroorto meel duco ummadoo dhan baa soo gelaysa laakiin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leey caleyh raxmatullah isagu wuxuu leeyahy haddii aalka iyo atbaacda laysku xejiyo oo la yidhaahdo alaali waalatbaac aalku markaa wuxuu noqonayaa nebiga qaraabadiisii rumaysay yuu khaas ku noqonaya atbaacdana waxaa soo gelaya ummadda inteedii kale haddii aan kelimatul atbaac meesha la keenin oo aal keliya la keeno meeshuna ay duca tahay waxaa soo gelaya ummadoo dhan baa soo gelaysa wa aalihi ay atbaacihi marka dheh ummaddiisii raacday oo dhan korkoodana ha ahaato wasaxbihi iyo asxaabtiisii waa min baabi dikri alkhaasi bacda alcaam maxaa yeele aalka way gashay saxaabadu kadibna mudnaan gooniyaa la siiyey oo gooni baa loo sheegay lilihtimaami wey macnaha wa saxbihi iyo asxaabtiisa waa raggii nebiga sal alay waslam la kulmay iyagoo rumaysan kuna dhintay iimaanka alabraari ee baariyiinta ah alabraari waa jamcu barin jamcu bar barigana waxa la yidhaha ama barri waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye kaiiru alkhayr wataacaat ruuxa camalkiisa iyo saalixiisiiyo khayraadkiisu badan yihin baa barri la yidhahdaa waa did alfaajir wey mana saas wey mana ina alabraara la fii naciim wa ina alfujaara la fii jaxiim alabraar waa did alfujaar saas wey mana ayb alabraari ee baariyiinta ahayee khayrkoodu badnaa macaadini taqwa alla kacabsiga asalka u ah almacaadinu waa jamcu macdin macdinkana waxaa la yidhahdaa aslu kulli shay facan macaadini alcarabi tas'aluunii soomaan xadiisku ee can usuulihim wey marka waxa weeye alla kacabsiga iyo taqwada ayay asal u ahaayeen waa ka ilahay qur-aan ku sheegay subxaana wa tacaala wa kaanuu maxay ahayd kelimat ataqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha kelimatu taqwa ayaga u xaqnimo badnaa ayagaana dadkeedii ahaa oo asxaabu rasulillahi sal lay waslam marka yani taqwada ayaga ayaa asal u ah ummadda inteeda kalena ayagay tabac u yihiin ayaga ayay tabac u yihiin asxaabu rasulillahi sal lay waslam ayay tabac u yihiin macaadini attaqwa yani waxa weye alla kacabsiga asalyaalka u ahaa maca alasraari siraryaal lala qabo maca alasraarida muxuu ka wadaa maca alasraarida wuxuu ka wadaa waa jamcu sirin macnaha wuxuu ka wadaa aliطilaac calaa khafaaya alculuumi waalmanaahij yacni sir waxyaabaha ku qarsoon qur'aanka iyo sunnada iyo culuumta ayay ahaayeen kuwo u saaxiib ahoo waxay yaqaaneen asraaru tanziil ilaahay wuxuu soo dejiyey asraartiisa ayay ogaayeen iyo macaanida qarsoon ayay ka warhayeen sidaas daraaddeed taqwada waxaa u dheerayd cilmi aan waxba ka tegaynin oo sir sirta xataa gaadhay maxay kulansadeen marka waxay kulansadeen alcilmu annaafic maca alcamal asaalix asraartu waa cilmigiibay matelaysa macaadinu taqwana waxay matelaysaa camalkii saalixay bay matelaysaa saas way macnaa marka waa siraadka yani waxa weeye siraad kuwuu ilahay sheegay subxana wa tacala siraada aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin siraadkaasi huwa aladii jamaca bayna alcamali asaalix bayna alcamali asaalix waalcilmi annaafic saas way macnaa maca alasraari asraar lala qabo asraar iyo macaani qarsoon oo ay diinta iyo shareecada iyo tansiilka u lahaayeen lala qabo kuwii arrimaha lahaa kuwa iyagana korkooda salaada iyo salaamtu ha ahaato hada bilahi towfiiq wasali allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem